magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan maamul daadejinta iyo isku duwidda adeegbixinta heer degmo tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland iyadoona loo qabtay howlwadano ka socda dowladda hoose ee magaalada kismaayo iyo qaar ka mid ah haweenka ka howlgala xarumaha maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa ka warbixiyey ujeedada tababarka tababar aan u furnay degmada oo ku saabsan maamul daadejinta oo uu taageerayo mashruuca dowlad kaab marka tababarkaasaan degmada ka furnay insha allahu marka waxaan rajaynaynaa intii loogu talagalay inuu socdo waan la hadlay ka qaybgalayaasha waxaana rajaynayaa sida aan oola hadlay insha allahu inay oga qayb qaataan tababarka waxaa muhiima tababarka marka tababarkan iyo tababarka kahete ee mashruuca tababarada kale mashruuca ku saabsanba inay nagala qayb galaan ay nagala qayb galayeen mar walbaba gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha degmada iyo agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee degmada inay nagala qayb galayeen kuwa oo kan ay nagala qayb galeen kuwa dambana ay nagala qayb geli doonaan insha allahu ayagana mar walbaba dadkii ku habboonaa ay noo keenayeen dadkaana waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga qayb galaan sidii kuwa horeba uga qayb galeen kuwa dambana uga qayb galaan insha allahu waan ku dhiirigelinaynaa waxaana rajaynaynaa tababaradan inay degmada waxtar u noqdaan iyo dokumentiyada aan soo saari doono hadduu ilaha yirahdo tababarkan ayaa qayb ka ah tababaro wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland maalmihii lasoo dhaafay ku qabanaysa qaar ka mid a degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo looga hadlayay sidii loo daadejin lahaa adeeg bixinta heer degmo